ururka afariigsi oo ay urur ku shaqeeyo arrimo bulshada iyo alaab dhaxantalo kukudugaashadow anqiibi dhalinyarada anhaysana daryeelka waalidnimo ee kasagon magaalada hargeysa ee caasimada somalilan dhalinyaradu yaanka magac daray barnaamij kun dhaxantire wayniyo markaasayti ka shaqeeyeena muddo todoba sane e wayniyo anka taragaleen iniyo anku faa'iideeyaan qoysaska iyo dhalinyaradan awood iniyo halan meeliyo dhaxanta iyo roobka ku galaan qaar kumida dhalinyarada hogaankan ee ururka afaariigsi iyo sheegay iniyo sii wada doonaan gargaarowka iyo weliba iniyo markaasayti kaalmeyn dadka dantiyer wayniyo baaqan direena iniyo kula qayb qaadaan bulshada caawinta dadkun ilaa boqol dhallinyaro ah oo caruurteenna iyo dhallinyaradeenna iyo waayeelkeenna debadaha u hoyda ee cirka huwada dhulkana goglada in aannu siino waxay isaga dhigaan dhaxanta annagoo ah ururka cafaarigsi dadka cid kasta oo waxhaysa waxaannu ka codsaynaa ugu baaqaynaa in ay si iskooda uga qayb qaataan ama nagala qayb qaataan ama ay kala qayb qaataan cid kasta oo camal noocaasa wadda waxaan xoog ugu faraxsanahay inaan sanadkii toddobaad aanu si toosa u wadnay barnaamijkan dhaxantire kolle waa iska gebagabo anigoo ku hadlaya afka faynaaska dhalinyarada cafaarigsi waxaan baaq weynu ku tirayaa dhammaan bulshooyinta somalilan inay run ahaantii xoogga dadkan u dhibaataysiinay il naxariisla kusoo eegaan in anaku maanta xoog iyo xeelad iyo waxaankuhi dadaal midna naguma yara laakiin anaku haddaan doonayna leefalka leefal kasii sareeyaanu sii wadno ruuhaantii xoog weyn noogu adag tahay waayo dhallinyaraanu nahay waxaad wax usoo bixisaan ee dadkaa sadaq ahaan usoo bixista u bixisaan welibaanu gaarsiinaynaa waxaan jecel nahay sanadba sanadba sanad ka dambeeya inaanu sii kordhino waxtarkayaga iminka dharkaasaanu qaybinaa waxaan muxuuhayey iminkaa timinayna inaan ku darno xalka cuntada iyo muxuuhayey bustayaal hadday noqoto hooyiyo isku joog marka taas waxaa naga caawin karta waa bulshooyinta somalilan markaa xoog maan idinka codsananaa inaad wixii karaankiina haddii busta noqoto haddii isku joog noqoto iyo haddii noqoto hoyba huba inaad xoog noola dadaashaan gudoomiye ku-xigeenka hargeysa mudane qadar axmed yo sheegay iniyo ka maamul ahaan iyo dhiirigeliyayaan dhalinyarada howliyo onhaayaan bulshada intiya kala waa inuus dadka haysada beesada usanka baaqay inay dhalinyarada kaalmeeyaan markii fariinta ay soo gaadhay ururka cafaarigsiga waa dhalinyartaas mar walba bilxaqiiqatan aad baan ugu farxaa shaqada ay hayaan waa shaqo weyn waxaana rajaynaya insha allah biidnillahi kariim waa hogaamiyayaal usoo baxaya somalilan ilahay idamkii guul bay gaari doonaan hogaamiyayaasha maanta inoo soo baxay hablaha iyo inamadana si gaaraan ugu mahadnaqayaa ururkaa waxaan qirayaa inuu yahay urur shaqadaasi ay ka dhab tahay waa sanadkii saddexaad ee anuan kala qayb galo intii aanu joognay hawshaa khayriga aan kala qayb galo sanad walbana way qabtaan hawshan waxay kaloo ay qabtaan howlo kale oo dadku aanay dareensaneen waxay badanaa bilaha rabadaan ay quudiyaan oo ay wax siiyaan dadka u baahan in la gaadho tusaalaanu kale dadka u baahan waa dadka maanka ka xanuunsanaya amba maskaxda ka xanuunsanaya iyagaa maalintii quudiya because of dadkaasi waxaa laga xidhaa meheradaha ay wax ka cuni jireen hudheeladii dadkaasaan anuu makhraati ka ahaa oon maalimaha qaarkood la soo qeybiyey contributioniskaa yarar ee iyagu jeebadahooga iska ururiyeen ayaana sheekada iyo shaqadan ay ku bilaabaan waxaan markaa reer hargeysa ugu baaqayaa ururkaa inaynu gacan siino gacan weyn siino oo aynu garab istaagno oo welibana cid kastooo waxhaysaa naftooda ay dareemaan waxa weeyaan waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad ururka afaariigsiyo webows markaasayti ee urur ku shaqeeya arrimo bulshada waana urur dhalinyarada si isjo ah iyoon aas aasadeen